أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa afarta bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwada ugu waaweyn howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano dhaxa koonfurta dalka soomaaliya maleeshiyaadka ashahadalla dirirka ah ee liyubolis ayaa tacadiyo kala duwan ka geystay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed kataib al ikhbaariya ayaa bahaysay filim cusub oo ah qeybta afar iyo tobanaad mashruuca qeybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri khilaafka ka dhex taagan murtadiinta ayaa sii xoogaystay iyadoona siyaasiyiinta mucaaradka ahi ay eedan kulul u jeediyeen murtad xasan garguurte kulan ballaaran oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo waxgaradka saddex degmo ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimadeed oo maktabka caafimaadka wilaayadu ay ka sameeyeen deegaanadaas يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي intaas waxay ahayn dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhaxay deegaano dhaxa koonfurta dalka soomaaliya warkaas waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed howlgalladaani oo isugu jira dagaal toos ah duqayn iyo ikhtiyaal waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo oo xarun ciidan u ah askarta xabashida etoobiya madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana jugta madaafiicda si aadha looga maqlayay gudaha iyo duleedka magaalada baydhabo dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka siinka dheer oo ah deegaan ku yaala waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale shabeellada hoose howlgal gaar ah oo mujaahidiintu shalay galab ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa militariga waxaana laga soo qanimaystay qori uu sitay murtadkaasi laba maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu dagaal kula wareegeen xerada murtadiinta ee xaafadda haanta dheer ee degmada afgooye waxaana dagaalkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqday saddex iyo toban isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah waxayna mujaahidiintu dagaalkaasi ku gubeen gaari nooca raaxada ah iyagoona hub soo qanimaystay mahadsanid yaasir maleeshiyaadka shahadala dirirka ah ee liyubolis ayaa tacadiyo kala duwan ka geystay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cabdilqani maxamed maleeshiyaadka liyo booliiska ee ka hoos shaqeeya dowladda saldhibyada itoobiya ayaa tacadi ka geystay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya magaalada dhagax buur ee gobolka jarjar ee dhulka soomaali galbeed ayay maleeshiyaadka ka amarqaata mustafa cagjar waxay weerareen goob uu dhisme ka socday maleeshiyaadka ayaa rasaas ku furay dadka guriga loo dhisayey iyo shaqaalahaba waxaana inkastoo aan lasoo warin wax khasaare ah haddana argagax la geliyey hooyooyinkii iyo caruurtii joogay goobtii uu dhismaha ka socday mustafa cajaro waad aragtaa mustafa cajaro waad aragtaa sida naloo galaya ma sida naarxada way dalbeelay
maleeshiyaadka liyo booliiska ee hoostaga xabashida itoobiya ayaa dhibaatooyin isugu jira dilal afduub iyo boob hantiyadeed ku haya shacabka dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda itoobiya mahadsanid cabdilqani kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qeybta afar iyo tobanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
قلوبنا بأرواحنا نفدي إسلامنا الزاهر من ها هنا waa isdaar cusub oo uu baahiyey kanaalka kataaibal akhbaariya ah kaasoo qayb ka ah taxanaha lagu soo bandhigo mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri tani waa qaybta afariyo tobanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee kun afar boqol afartan iyo lix waxaana qaybtan lagu soo bandhigayaa saka qaybin maktabka sakawaadka uu ka sameeyey deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa halkaasi lagu qeybiye xoolaha noocyadooda kala duwan kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen dadyow fara badan oo fuqaro iyo masaakiin ah filimka waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay mashruucan kuwaasoo ka warbixiyey xoolaha la siiyey iyagoo u duceeyey dadkii la baxay iyo mujaahidiinta aniga waa xuleyla yaaquub maxamed hal geel maanta iilisi intii ilaahay u siiyey sika xoolaha xoolaha oo laga soo waxay allah allah- allah ha barakeeyo ninkii soo shaqayni isna allah ha barakeeyo dowladda islaamka ay ku dhex noolnahay khayr allah ha siiyo anigoo ka socda tuulada wardheer jooga damayshow mujaahidiinta ay hal siisay oo ilaahay intu isku diiday hal oo qaalin geella lii siiyey mujaahidiinta allah barakeeyo ilaahay jihaadka allah kor ka dhigo gaalada allah jibiyo ilaahay idinka islaamka kor allah u qaado
وعلي عبد عمر عايش محمود والشوق حقي ما تقول قوي جايين عايش هنا بكل جايين كل الله
magacay ku bilaabaya magacayda cabdiraxmaan yuusuf aa la yiraa waxaan joogaa deegaanka ee degmada jalalaqsi gaar ahaan waxaan ka imaaday tuulada wardhown haddana waxaan joogaa degmada shaw oo wakiilka ah ee degmadii jalalaqsi halkaasoo maanta nagala yeeray maamulka uu naga yeeray waxaana lagu qaybiyey xoolihii sakawaadka ahaay oo xarakada- xarakada mujaahidiina ay bixinaysay xoolihii waxaan ka helay shan neef oo ari ah ilaahay waa ku mahadsan Ee, waan haddaas waxaan u celinaa alla gadaashiisa dadkii mujaahidiinta ahay oo qaybiyey gaaladana waxaan leeyahay allaha jibiyo oo midda oo soomaaliya kusoo duushay iyo midda kusoo duushay falastiin iyo mid walba goobaha muslimiinta meela joogaan kusoo duushay allaha jibiyaan leeyahay
أنا دليرة يوسف يوسف علي جوم جاكا شو أنا كذا أي شيء سشل أبو إيري إلهي نوحا قبريا إس إلهي قوي عدو الإله أسجري علي شو قصار حاسب دكمة بردية وحاسب سوريا دكمة الشو علي سي شن لف أري مجاهدين فقر الله كله قال يا الله جري
khilaafka ka dhex taagan murtadiinta ayaa sii xoogaystay iyadoona siyaasiyiinta mucaaradka ahi ee eedeyn kulul u jeediyeen murtad gargurte warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba siyaasiyiin murtadiin ah islamarkaana mucaaradsan kooxda ridada soomaaliya ayaa si adag kaga soo horjeestay guddiga cusub ee doorashooyinka ee dhowaan uu magacaabay madaxa kooxda ridada murtadiinta kale ah shariif sheekh axmed xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen saacadihii lasoo dhaafay waxay ku sheegeen inay qaadaceen waxay ugu yeereen guddiga cusub ee doorashooyinka uu magacaabay xasan gurgurte waxay ku eedeeyeen gurgurte inuu xubnaha cusub ee guddigan uu isaga soo xushay uusan cidna kala tashan madaxweynaha kooxda ridada xasan gurgurte waxuu talada dalka la wareegay iyadoo uu dalku leeyahay dastuur la isku raacsan yahay xeerka doorasho xisbiyada iyo guddiga doorashooyinka wuxuu bedelay dastuurkii dalka wuxuu samaystay xeerar doorasho iyo kuwa xisbi wuxuu magacowday guddiyo doorasho oo dhammaantood lagu jaangoynayo rabitaankiisa shakhsiga ah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay xubnaha mucaaradka xogaga mucaaradka ee sida adag uga soo horjeeda dhaqdhaqaaqa xasan gurgurte ayaa waxay sidoo kale taageereen in murtad axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka shaardirirka jubbaland oo isagoo iscaleemo saaray taasoo ay ku tilmaameen mid sharci ah sida xasan gurgurtaba haatan ka hor uu oggolaaday markii uu murtadiinta hogaamin jiray farmaajo mahadsanid abuushayba kulan ballaaran oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo waxgaradka saddex degmo ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada gedo warkaas waxaa inoo haya walaalkan cazaam carafaad kulankan ballaaran ay barbar socotay dowra qaadatay muddo saddex maalin ah oo u dhexeeyey odayaasha iyo waxgaradka saddexda degmo kaasoo looga arrinsanayay garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika ayaa ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo ugu horeyn waxaa kulanka kelima tawciyaa ka jeediyey sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimadiinka soomaaliyeed xasan guurguurte maalintii la magacaabay sagaashan iyo kowdii dalka waa inaan u celiyaa buu yidhi waa ku socdaa hiiraan buu kusoo fashilmay muduguu kusoo fashilmay galguduud buu kusoo fashilmay jubbooyinkii usoo dhacay waxaweyaan fashil badan baa ka yimid gadow haddana hadda lugaha la soo gala walaalayaalow annagu xoololey baanu nahay danta iyada waa inaan garan xoolaan halkaan ilaa hawaayi halkaan ilaa maarata maxaan ku rahdaa bakool meesha ugu dambaysa halkaan ilaa jubbooyinka halkaan ilaa iyo maarata kenya iska yaacaya waxay ku daaqayaan waa dhiig rageed waa dhiig shuhada weye dhiiggaa shuhadada ah oo lagu daaqsanaya haddii lagu kufriyo nicmatul kufri baa imaanaysa cuquubadeedana way soo degdegaysaa cidda carqalataynaysa ama loo abaabulaya arrintaa inay carqalatayso waa inaan hadda maarata maxaan ku rahdaa ka digtoonaana midna ka noqonno sidoo kale waxaa halkaasi laga akhriyey bayaankii ka soo baxay kulankii u dhexeeyey odayaasha iyo waxgaradka iyo wilaayadii islaamiga gedo kaasoo ka kooban qodobo dhowr ah ujeeddu caddayn bayaan ka soo baxay odayaasha iyo waxgaradka ee degmooyinka kale ah baled xaawo doolow iyo garbaharey odayaashu iyo waxgaradka waxay isla qaateen ku dhaqanka shareecada islaamka insha allah qodobka labaad odayaashu waxay baraa'ad taama ka qaateen gaalada iyo murtadiinta kabaqaadka oo ah cadowga ku soo duulay dalka odayaashu waxay baaq tawbakeen ah u dirayaan murtadiinta kabaqaadka u ah cadowga ku soo duulay dalka intay socotay munaasabadda ayaa waxaa kulanka ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka degmooyinka baladxaawo garbaharey iyo doolow mawduucii meeshaan aan ugu heshiinay oo naloo soo qabtay jaaliyad iyo maxaanku rahdaa waxaa layidhaahdo ciidamo beeleed iyo qabiileed waxaas ayada inaan ka waantowno waana ka waantowna waa ka beri noqonno waxaan saxiixnay inaan arrimaha ayaga kulli dhammaan aan bannaanka iska dhignay masaalixdanada iyo danahanaga saddexda degmo garbaharey doolow iyo baladxaawa haddii aan nahay odayaashoodii waxgaradka ah arrimaha iyaga awgood waxaan taageernay kitaabka alle
annagoo odayaal iyo haddii la kuran yahay aquulintii ilaahay idinka noo yeertayba leh waxaan isla qaadanna inaan diintaas ilaahay sii xoojinno kutubka iyo sabirka ilaahay aan qaadanna haddana
ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda kulankaa soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranno kala duwan ee qodobka labaad oo aan odayaashu u jamcinnay aragtidana waxaa weyaan ay cabbireen waxay tahay etoobiya oo waxaa weeyaan soomaalida ay aqoon badan isu leeyihiin baa waxaa waddo abaabul qabiileed ee hadda meeshii ugu dambaysay luuq aad ogeedeen waxa isu dhiibaayey hubka isugu dhiibaayey waa ayaga soo maa maanta waa in aan ka hor tagno waxaa soo muuqdo soo daahira etoobiya ay waddo waxaan idinku baaqaynaa inaad jihaadaan kulankan ballaaranna u dhexeey odayaasha iyo waxgaradka saddexda degmo ayaa qayb ka ah juhdiga ballaaran ee wadda wilaayada islaamiga ee gedo iyadoona sidoona kala deegaan hoostaga degmada luuq uu ka dhacay kulan lagu heshiisiinayo beelo walaalo ah mahadsanid cazaam bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimadeed oo maktabka caafimaadka wilaayadaas uu ka sameeyey deegaanadaas cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo haya ku dhowaad lix boqol iyo konton oo isugu jira dadka waaweyn dhallinyarada ah dumarka iyo caruurta ayaa ka faa'iidaystay dawo uu maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee bakool gaarsiiyey deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi deegaanada sarmaan iyo busley iyo tuulooyin dhowr ah ayaa laga qaybiyey daawada bulshada deegaanadaasi ayaana si weyn uga faa'iidaystay malaaqyada deegaanadaasi oo warbaahinta andalus la hadlay ayaa ka warbixiyey daawada la gaarsiiyey deegaanadooda iyo sida ay uga faa'iidaysteen iyagoona u duceeyey mujaahidiinta insha allahu ilaahay maxadiyad uma warbaahinta idaacadda andalus mahadsanta magacay horta walidharhay malaaq shariif isaaq deegaanka aan rooga ma eta deegaanka sarmaango geeka maynayn koytay culimadii ilaahay khayr siya oo daawo beeslaan ee biyaas yanin koyti deegaanka sarmaanganin koyti raabtan wali ciyaale ay wali bilaan ay wali meelo ka jiraan ee deegaamadu haniir dhow shiidle iyo duurka iyo dini iyo maybo deegaamadii un haniir dhow siigalew taasba maybo aha daawilan qiibayahay geeka daawo beeslaan ee langibiyo ilaahay baka mahadsan dadka wal yaab ee aan farxasin daawo beeslaan ayaa leen grib dadka birshay dadka hoob kooy daawadan kooy leer wax bus beeslaan ha daawo beeslaan geek yeleen heedan ka farxasin dadka mujaahidiinta insha Allah uma ilaahay ilaahay galantiyo kor weela gaaladan ilaahay galantiyo hoos weer ilaahay gaaladan oo dulqaada leen etoobiyaanka guuraha ilaaliyey ilaahay ma aruuriyo ilaahay noo dulqaada leen insha allahu geekmay baroognaha meel la erhaw busley oo deegaankaas anina malaaka aha ee walaayadda islaamiga boqol mayba ningiibii hoytay maalintan daawooyin oo kala nooc leh ana naftarkeeta daawo qaadadi dadka dhan dhammaan lasiyo imaayeen wal oo langlanglay lasiyoomaya magal ibalaan dadweyn iyo dadyar daawada dhan walba sidii udurshii ayaa liin qaado insha allah dadka bulshada muslimiinta may baan sheegana antii oonay daawadaas ku qiib qaadaan mujaahidiinta may baan ka do-ayna maalin walba inayo guulo ilaahay insakhir antii oonay ilaahay cadowka noo jibi argagax iyo balaaya ilaahay ka sallad ilaahu may ballanah gaalada noo jibi xabadda la ridaw ilaahu ka aadi sidoo kale qaar ka mid ah dadkii daawada qaatay ayaa dhankooda si weyn ugu farxay daawada lacag la-aanta ee ay heleen waxayna u mahadceliyeen maktabka caafimaadka wilaayada cabdi xasan axmed aadan mudagig daawo casri eelik dhiibay walaayada sharafta leeya dhiibaas daawliisi daawo sharaf leelisi ilaahay daawiyinka dar cudurkay wahaayay kaadada iyo dhabaas daawad wali sii sharafa leensay ee ilaalan ku faydaysadaa mujaahid man ka ducay ilaahay in yano guul guul allah si gaaladu ilaahay dalka hoy ku kay magaalay likeelay u dhaahiralla arraa dowladda islaamika geeka daawina seedii gabal busleyle raar roogna ilaahay amarshee jara halkana saasu daawudana ilaahay amarshee jara ha ilaahay daawineenka waalayaan galantee kor alla marsi anaata daawile isi wal laagmal oo qaadna walay kaalmaylay heer busley dhon deedanka dhandjay dhomba la siyoo haay dad oo saas eh oo tiriling lideerane la siyoo haay udurkaana gabay may haaye kiliyaanti kubilaawato luwa dhagdee kula hawe bulsho oo amara la jara idoolaska guraayo ro kordherg ee waa iingli jari daawada ta laisi may leeray afarna oo yaa la isi meelo lama ku dhang meelo halhal ku dhang madii ad hunguriga aanta hiraabang ihamiin madii ad wal aanta istamaara leer dadka mujaahidiinta maynka do-aaye ilaahay galantee kor alle ka weela gaalada alle ku jibi unodhong alle noo jibi bismillaahi magacay maybu ahaa cabdulaahi cali alle ere deegaankan sarmaarun walaayada islaamka insha allah daawniinsheenti daaw hamaranka bahaasana baydhaweenka bahaasana lahayneenaniinsheeni alxamdulilah eediyeeda aan ka faraxsagna cuduradan iyo cuduro badan infectionada iyo malaariyada iyo cuduro kale iyo daawadiyo nanasi alxamdulilah iyadaan ka faraxsano maybuha daawadaas fidhigaana nideerti maybuha ilaahay dartiisana ninsiyahay maybuha waa lacag ema jaran daawadaana qaadahayna dareerhayna howlano raasadahay dhowaan waxaa sidan oo kale deeq daawo oo lacag la-aan ah la gaarsiiyey deegaanada dudumaale iyo abagbedda iyo tuulooyin dhowr ah oo hoos tagaa iyadoona si weyn ugu faa'iideysteen bulshada ku dhaqan deegaanadaasi mahadsaned cabdilkani warbixintaas uu inoo soo jeedinaya walaalkeen waxay u dambeysay warkeenii subaxnimo saakay tan iyo kulantideena dambe sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir